wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiya dalsane muqdisho kusoo dhawaada warka duhur qodobada maanta aan idiin haynana waxaa waaweyn
kulanka golaha wasiirada soomaaliya oo maanta looga hadlay ilaalinta madaxbanaanida soomaaliya iyo dagaalka ka dhanka ah dagaalmayaasha al-shabaab
faahfaahiino dheeraada oo kasoo baxaya hubiyaal lagu garaacay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho
hay-adda mukhtaar cali foundation ee degmada abgooye oo gargaar u qaybisay laba boqol oo qoys oo saameeyey fatahaadaha webiga shabeelle
dowladda etoobiya oo ciidamo badan oo gaashaaman ku daawashay xadka ay la wadaagto soomaaliya
madasha samata bixinta koonfur galbeed oo madaxweyne lafta gareen ku eedeeyeen etoobiya oo taageero ay u muujiyaan
akhbaaraadka dibadda warkeena duur aad ku maqli doontaan waxaan qayb ka ah
xubnaha golaha ammaanka qaramada midoobey oo ka walwalsan guuldarada xabad joojinta qasdac
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale door wanaagsan dhegeystayaal waa duhur khamiis ah taariikhdan ay ku beegan tahay shanta bisha sagaalaad ee sebtembar sanadka laba kun afariy labaatan qodobadii aan maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu doorkorona warkayga waxaana si wada jira idinkula soohaysiinaya anigoo caladan axmed iyo salebaan xuseen al cadaala kusoo dhawaadayay iyagoo intaa ka faahfaahsan aynu ku bilownay dhegeystayaal golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa maanta kulankooda waxaa looga hadlay ilaalinta madax banaanida iyo sidoo kale dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab golaha wasiirada xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo maanta yeeshay kulankooda toddobaadlaha ayaa looga hadlay ilaalinta madaxbanaanida wadajirka ummadda soomaaliyeed amniga iyo dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab shirkan oo uu guddoomiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa loogu baaloogu baaqay dadka soomaaliyeed inay si wadajir ah u difaacdaan madaxbanaanida gobonnimada iyo midnimada ummadda soomaaliyeed in laga fogaado wax kasta oo keeni karaya kala qaybsanaan bulshada dhexdeeda ah in laga wada shaqeeyo hirgelinta xasilooni siyaasadeed meelna looga soo wada horjeesto ciribtirka al-shabaab ee ah iyo wax walba oo khatar ku ah qarannimadeena ama qarannimada soomaaliya golaha wasiirada ayaa u mahadceliyey ciidanka qalabka sida iyo shacabka soomaaliyeed kaalintooda ku aadan difaaca dalka sidoo kale shirka golaha wasiirada ayaa lagu lagu meelmariyey heshiis isafkarad oo u dhexeeya dowladaha federaalka ama dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale dowladda kenya kaasi oo ku saabsan iskaashiga dalxiiska
dhanka kalena markaan haddii aan eegno waxaa faahfaahino dheeraada ay kasoo baxayaan tiro hoobiyaala oo lagu garaacay maanta qeybo ka mid ah magaalada muqdisho saaki waa berigii hore ayaa hoobiyaal lagu weeraray xaafido xaafado ay ka mid tahay ama ay ka mid xaafado ka mid ah caasimadda soomaaliya ee muqdisho ayadoo weerar kala duwan laga helayo saameynta weerarkaasi goobjoogayaal ayaa sheegay in qaar ka mid ah hoobiyaasha ay ku dhaceen xaafadda ceelqalow taasoo keentay khasaaro badan oo u badan dhaawacyo dad shacab ah kasoo gaaray hoobiyaashaasi lagu garaacay magaalada muqdisho inkastoo aan weli si rasmi a loo xaqiijin tirada tirada dadka ku waxyeeloobay ama waxyeeladu ay kasoo gaartay haddana xaaladda ayaa cabsi ku abuurtay bulshada magaalada muqdisho ilaayo hadda saraakiisha amniga kama ay soo soo saarin wax faahfaahin ah oo ku saabsan hoobiyaasha lagu garaacay qeybo ka mid ah magaalada muqdisho balse wararka ayaa sheegaya in ciidamada amniga ay si deg deg ah u gaareen goobta ay hoobiyaasha ay kusoo dhaceen ayaga oo durbo bilaabay baaritaano ku aadan weerarkaasi si ay u xaqiijiyaan ciddii ka dambeysay wararka markaasi ama weerarkaasi khasaarada dhaawacyada geystay
dhanka kalena dhegeystayaal haddii aynu eegno hay-adda mukhtaar cali foundation ayaa degmada afgooye gargaar waxaay u qaybisay laba boqol oo qoys oo ay saameysay fatahaadda webiga shabeelle ibraahim mayow bashka ayaa warkaan noo soo diray
hay-adda mukhtaar cali foundation oo wadata magaca ciyaaryahan mukhtaar cali afgooye oo uu dhalay wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda dowladda koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta deeq gargaara u qaybisay dadka uu saameeyey fatahaadda webiga shabeelle ku dhowaad laba boqol oo qoys oo fatahaadda webiga ku saamaysay degmada afgooye ayaa maanta loo qaybiyey deeq isugu jirta noocyada kala duwan ee raashiinka qaar ka mid ah dadka deeqdan ka faa'iidaystay ayaa u mahad celiyey hay-adda mukhtaar cali foundation iyo wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane cali sheekh cabdulaahi al afgooye iyo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyagoona sidoo kale ka dalbaday in gargaar kale oo dheeraada lala soo gaaro wasiirkeen jacaal cabdulaahi cali afgooyo iyo madaxweyneheen cabdicasiis lafta gareen iyo mucaawinaadda maanta mukhtaar cali mukhtaar cali afgooy noo soo dhiibay waxaan rajaynaynaa intii ka badan wax ka badan oo saan ka sii badan inta ilaahay noogu soo sahlo waa u ducaynaynaa biibaxaan ahaayo guryaasha biyaa naga galeen kulli xaafada baalgur qaas aan baalguraa deganaa baalgur waa rafaadsannahay yaa gaajo waa iska jirtaa laakiin wix hadda noo soo dhiibtay labada bir waa iska cunaynaa wax kale ka badan adaa kaa sugaynaa mukhtaar cali afgooye iyo wasiirkeena cali afgooy caliyo cabdulaahi shii cabdi abiikar cumar weli ka mahadsantihiin raashiinkiiraay oos niin soo dhiibteen ka badanna ilaahay aan ka sugaane sidoo kale waxaa laga mahadnagaanee madaxweynahayna lafta gareen cabdicasiis inasna ila soo gaaro gurmad deg deg ah fatahaadan biyaha oon ka dhex jirno aanu ii macal ciyaalkaayna oo wax la'aanna na hayto wax darina iska taalo inasna ila soo gaaro gurmad oo deg deg ah maanta hanuus mahadsanay horta unigoo ah xaaladdaani iska danyar oo wax ba'nan haysane ilaahay diir isna sii laakiin maash allah sariir laka aamo sokorta wax dhan usii maanta niisotaal niisotaalkooy maash allah ma aadsan ma adsanya walaalkaano wax ka badanne usin sugaani xaaladaaye maanta qafkan wanaagi soo jiriyo aan kheyr badan ugu ducaayee maanta intaa inka badan ilaahay laga sugee wax kheyr qab inaas ilaahay ina soo dhiibo usna nin wanaagsan waa inaas ilaahay ka dhigaa kindo ayna ilaarkii salaamu salaamo ya qasa walna siiyeen wax baraka leh wax badan baraka leh ala siinsi insha Allah inti waa nin soo gaartay waa alaagi aragni ilaahay idin sheemay tan war Allah ku sii adina insha Allah wa taala inta kulan ilaartayna ilaahay hafiz ilaahay tabkan Allah no dami aad biyuni soo fasahadeen alxamdulillah ilaahay idin sheemay mahad waaye kindo ayna buush Allah ku sii Allah kan zaa'idiyo waxa xoogaagaa noo soo dhiibi noo soo barakeeyey ilaahay kheyr allah siiyo anaga xaafadaa kasoo baxay waa aay tiro maxaa ladhahay ilaahay inuu ilaahay guul oo siiyo oo kheyrka oo waafajiyo afartaa idinku salaama qur-aanka cadadiis waxaan ilaahay inay soo gaarsiiye mahadaan u arabnaa alxamdulilah soo rabbil caalamiin muslimiinta ilaahay bageel baraad allah isu mariye nabad allahna siiye ninkii soo dhiibtayna caafimaad iyo cumri dheer iyo cibaado soo banaaneh khayr waa mahadsantihiin cali allaha barakeeyo howlihiisana ilaahay sii wado walaadkiisa allah saarno ilaahay subxaana watacaala aan tala saarani allaha barakeeyo qaar ka mid ah dhallinyarada iyo wakiilka hay-adda mukhtaar cali foundation ee degmada afgooye ayaa dhankooda faahfaahin ka bixiyey deeqda maanta dadka ay u qaybiyeen iyagoona u mahad celiyey madaxda dowladda koonfur galbeed soomaaliya maanta waxaan raashiin deeq raashiin ah meeshaan ugu qaybinay dadkii fatahaada biyaha ee degmada afgooya kusoo fatahay oo laba boqol qoos ah aan raashiin meeshaan ugu qaybinay annagoo oo kaashanayno hay-adda mukhtaar foundation mukhtaar cali foundation deeqdaas raashiin aad iyo aad ayay dadka ugu farxeen waxay hay-adda mukhtaar foundation ay tahay hay-addii ugu horeysay ee biyaha markii soo fataheen ee dadka degmada afgooya deeq raashiin ay soo gaarsiisay aad iyo aad ayuu ugu mahadsan yahay mukhtaar wada shaqeynta oo fiican oo naga dhexayso aniga iyo haddaanaha ururka dhallinyarada k g s laanta afkooya iyo hay-adda mukhtaar cali foundation waan ugu mahad celinaynaa kaas ahaan waxaa mahad ballaaran aan u diraynaa madaxweynahayna koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen iyo wasiirkeena caliyow sheekh cabdulaahi cali afgooye aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maadaama ay noo soo fududeeyeen inaan halkan deeqdan raashiin aan ka bixino waa ugu mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa raashinka aan hadda qaybinay intaan inka badan inaan soo gaarsiino sida u dhaqsiyaha badan taasna waxaa ka sugaynaa walaalkeena hay-adda mukhtaar cali foundation waxaan maanta deeq raashin ah soo gaarsiinay dadkii ay saameeyeen fatahaada biyaha webiga oo maalmahani si zaa'id ah ugu fatahay degmada afgooye iyo deegaanada hoos yimaada waxaan maanta soo gaarsiinay ilaa ku dhowaad laba boqol oo qoys ah markay dhacday fatahaadda waxaan nahay adii ugu horreysay soo gaarsiisa deeq raashiin ah Ee, waxaana filaynaa inaan sii gaarsiino dad intaan ka badan waana ibraahim maxamed mayow idinkaga soo warramaya afgooye
dhanka kalena markaan haddii aan eegno etoobiya ayaa ciidamo badan oo gaashaaman ku daabushay xadka ay la wadaagto soomaaliya kadib markii ay masar ay markaasi soomaaliya la seexatay heshiis military kaas oo toban kun oo askari oo masar ah lagu keeniyo gudaha soomaaliya xiisadan ayaa timid kadib markii etoobiya ay bilowday wejiga shanaad ee buuxinta biyo-xireenka grand ethiopian resistance ee biyaha webiga niil masar ayaana aaminsan in ay biyo ku filan ka heli doonin webiga niil kadib markii la dhammeeyo biyo xireenka ay dhisayso dowladda etoobiya taasoo horseedaysa xaalad masiibo ah oo ay wajahayaan boqol afar iyo toban milyan oo ku nool dalkeeda masar masar ayaa ku andacoonaysa in saddex iyo toban sano oo wadahadal ah ay wax natiijo ah aysan ka gaarin ama aysan kasoo bixin in etoobiya ay ogolaato in heshiis ay ka gaaraan dhismaha biyo xireenka masar ayaana waxaay sheegtay in ay dhammaatay wax kasta oo isafgarad ah haddana ay diyaar u tahay inay isticmaasho awoodeeda si ay u difaacdo una ilaaliso xuquuqda iyo danaha shacabkeeda masar
dhinaca kalena dhegeystayaal haddii aan eegno madasha samata bixinta koonfur galbeed ayaa madaxweynaha maamulkaasi cabdicasiis xasan maxamed laftakareen waxa ay ku eedeeyeen in etoobiya laga taageero deegaanada koonfur galbeed ilka case ayaa warkaan dheereynay
kulankan ayaa waxa uu ahaa mid ay isugu yimaadeen madaxda madasha samata bixinta koonfur galbeed kuwa oo ka hadlayay xaaladaha maalmahan kasoo cusboonaaday deegaana ka tirsan maamulka koonfur galbeed kulanka ayaa waxaa shurgudoominayay gudoomiyaha madasha samata bixinta koonfur galbeed doctor ibraahim macalin nuuro iyagoona ay u dhammaystirnaayeen qaar ka mid ah xubnaha madasha samata bixinta koonfur galbeed ayaa waxa ay sheegeen in marnaba aysan u dulqaadan doonin in dowladda etoobiya ay xadgudub kusoo sameyso dhulka soomaaliyeed dadkii banaanbaxyada ka sameeyey gobolka bakool ayay sheegeen in maamulka koonfur galbeed uu ugu faa'iideystay baahiyaha amni ee kala duwan ay qabaan dowladda etoobiya ayay fariin u direen in marnaba aysan kusoo xadgudbi karin biyaha iyo beriga soomaaliya daris wanaagana ay dhoorto qaar ka mid ah madaxda samata bixinta koonfur galbeed oo isugu jira xildhibaano iyo siyaasiyiin ayaa sheegay in dowladda etoobiya in xilligan ay soo damaaciso dhulka soomaaliya ay sababteedu ay leedahay kadib markii madaxda dalka ay markaasi muddo kordhin ay u sameeyeen maamulka koonfur galbeed haddii doorasho la aadi lahaa ayay sheegeen in wakhtigan waxa maanta ka dhacay koonfur galbeed aysan ka dhici lahayn
arrimaha waxaa ka dambeeya dad siyaasiyiin danleey ah oo raba muddo kororsi inay ku samaystaan hogaamiyaha weliba waxaan arrintaa ku abbaaraynaa oo aan weliba aan tilmaan gaara aan siinaynaa in hogaamiyaha wakhtigiisu dhammaaday lafta gareen uu ka dambeeyo si uu fursad ugu helo in mar kale hadda lix san uu joogaa uu mar kale isugu caana shubo si uu arrintaas khilaaf uga dhex abuuro dowladda federaalka iyo ummadda reer koonfur galbeed ayadoo loo dhex maraayo dowladda etoobiya marka may oo arin lahay dowladda dheha taageersana koonfur galbeed dowladda dhexa taageersanta nin oo dowladda dhexa ka horjeeda ma jiro dowladda soomaaliyeed ah ka horjeeda ma jiro laakiin may xaqliinkiliyaa in sida iyaba ma aragdi shacab iyo intaageer intaageerooy iyoona in shacabka walanku qabadaan shacabka baahidiyo ka turjumaan ka jibaabaan weerta iyo ka hadalaayaan in iyo ka jibaabaan
gaar ahaan maxaan ku raha xukuumadda waajibaadkeeda gobollada ha ka gudato waajibaadka ka saaran een ha ka gudato shacabkana ha ka warqabto shacabka haddii laga warqabi waayo xaaladiisii amni iyo xaaladiisii nololeed arrimaha bulshada haddii lala socon waayana waxaan oo kale ka dhalanay waxaan oo kale ayaa ka dhalanaya marka waxaan leenahay koonfur galbeed laba sano oo sharci darree joogta hal sano oo maxaan ku irahdaa la yidhi waa heshiis iyo hal sano kale cid ku heshiisay aan la arkin iyo meel uu ku dhammaanayo haddana aan la ogeen ayaa ayaa ayay ummaddii maxaan ku rahdaa dulsaaran marka waxaan soo jeedinaynaa arrimahan oo dhan waxaa soo afjari kara dowlad goboleedyadu wixii waktigooda dhammaadan si ugu dhaqsiyaha badan inay doorasho u galaan
gabagabadii gudoomiyaha madasha samata bixinta koonfur galbeed doctor ibraahim macali nuuro ayaa soo xiray isagoona khudbadiisa inta badan diiradda ku saaray in dhibaatada ka taagan koonfur galbeed waxa keliya lagu xalin karo ay tahay in doorasho la qabto
madaxweyne reer koonfur galbeed dayacaad oo dhinac kasta waa ka dhihi dhinaga dowladda federaalka dhanka kooy xaaladan hata teegin wali qabaana baaha amni oo eedan doram walina kiin adaayey sidayo hadal yo lan siyaasaday waxyaabaha yo lakaga faa'iidaysado kor iyo kiin adaaya walila koofaday haddii ada fadaas ini dadka hukun haddii ada fadaas ini dadka kiila shaqayaan haddii ada fadaas ini dadka adow kale anka faa'iidaysan madaxweyne ciidan ajnabi weydiis shilays war maniignagadaa un hata lama sin i walla jar iyo ada kursi ka fadhiday may rajeene ini ada natus iska filanaan oo dhiniga ciidamada eh ciidama la tagay oo awood an la ini hanadan amnisho laakiin hata lay koow iyo ciidamo kale ajnabi eh runtii arrintaas arran ciid nasiib daron ew arran fashil eh iyakii etada naftirka makiifayl may kalanahan jeesoy sidii wa- dankun ciidamada soomaaliya walka geesan male laakiin maamul humi galli runta na sheegan maamul humi galli shabaabna iyo makuhub badan ee may la raayso xaaladan hatuwa danka jaroon dadka biyi korey laakiin maamul humi galli haddii ciidanka madaxdiis musuq maasuq laka- laka- lanka- laka magacaabo ee lankoo alan aawnimo iyo koox lanka dhiiba inin qalan lankii geesaga haya hogaami fadi reed la marsi ciidamadaas may sheenaya madaxweyne may kalena ciidamada unago baana hoos inin dhida galaan ee ciidamada sababta sheentay ini ciidamo konton kun oo kale i- yaa ka ilaeta ciidamada soomaaliya tiradiyo ini amni jur qobsado waan seddex kun iyo afar kun iyo dowladoo kale sheentay amni sugaasa leer horta maskanta hal shaqaysoy haddii baahadun laylaka jarfadaas kolley weli ogaadase mandheedkaad naftirkaa ini walyar ka dhimanyi ini sumcod homa kiinagadaas ini soomaaliya hada lay ajnabi kale n- n- gobol maaran mohiridaaito laka fikiraw ini ajnabi lay maaragna amnigaana sug lan amni shay in sugda konase dowlad kaade may la faday madaxweyne hanjeesoy soomaaliya sidii amni je ka sugda fad
cabdifataax muun warbaahinta dalsan
warkaas aad ka dhegeysanaysaa adiyaa dalsan muqdisho soomaaliya iminkana akhbaaraadka dibadda
akhbaaraad dibadda dhegeystayaal haddii aynu eegno kolaha ammaanka ah ee qaramada midoobay ayaa waxay ka warwarsan yihiin guuldarada xabad joojinta magaalada qasa xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa arbacadii muujiyay sida ay uga xun yihiin in lagu guuldaraystay soo afjaridda heshiis xabad joojin ah oo ka dhaqan gala magaalada qasa iyo in la sii daayo raiisayaasha israa'iil ee ku jira gacanta kooxaha falastiiniyiinta walaaca golaha ammaanka ayaa imaanayaa xilli ay sii kordhayso colaadda falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta iyada oo toddobaadkan lasoo helay meydadka lix ka mid ah reestayaasha israa'iiliyiinta iyo hal halka tobanaan falastiiniyiin ah lagu dilay rabshado ka dhacay daanta galbeed danjiraha islafaniya ee qaramada midoobay samuel subkar oo hadda ah shir gudoomiyaha golaha ammaanka xilkaasi oo ah mid meerto ah oo bishiiba uu wad- wadan eh, gudoomiyo ayaa sheegay inay jirto caro laga dareemay dunida oo ku saabsan sida bulshada caalamka uga fashilantay eh, in lagu guuldaraystay dhibaatada falastiiniyiinta ka jirta iyo sii deynta dadka lahaystayaasha ah israa'iil
guud ahaan warkii duhur aad kala socoteen raadiyaha dalsan waaniga intaa intaan warkaan warkiisa xigu kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel